soomaalida ayaa ku qasban inay toos ugu laabatay miiska doorashada kadib markii uu socon waayey muddo kororsi ay isku dayeen koox laga tiro badan yahay sidoo kale waxaa soo xirmay dhabaha adeegsiga awoodda ciidanka kadib markii gacanta laisula tegay dhowaan labadaasi wadda ayaa toos u soo xirmay hadda ma jirta fursad aan hayn inay doorasho dhacdo oo lagu badbaadin kara dalka iyo dowladnimada soomaaliya ra-iisul wasaare rooble waxa uu durba dardargeliyey barnaamijkiisa qabashada doorashada shalay waxa uu la kulmo wakiilada beesha caalamka waxaa loo sheegay in looga baahan yahay inuu qabto doorasho aan daahin sida laga soo xigtay xubno ka mid a howlwadanada xafiiska ra-iisul wasaaraha waxay beesha caalamka rooble u sheegtay dhowr qodob oo ay ka mid ahaayeen in mashruuca doorashada uu bilaawdo shanta mey oo aan waxba dib loo dhigin uuna u xusho dad khibrad leh oo dadejin kara howsha waxaa lagala hadlay qodobka uu farmaajo ku dheggan yahay ee ah in la saxiixo heshiiska shuruudla'aan waxaa loo sheegay rooble in loo baahan yahay in heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar la hormariyo oo maamulada loo diro soo jeedinta lagana doodo qodobada u baahan turxaanbixinta ee ku jira heshiiska iyadoo aan laga bixinin xeendaabka si ay doorashada ugu dhacdo si hufan oo aan dib u dhac lahayn waxay beesha caalamku diiday in hoggaanka doorashada lala wadaaga ra-iisul wasaaraha waxaa rooble la faray inuusan qaybin hoggaanka doorashada oo uu isagu qaata mas-uuliyadda hoggaaminta oo aanay arrintan kala xaajoon doonin farmaajo iyo maamul goboleedyada waxaa laga wada hadlay arrimaha ciidanka waxaa la bogaadiyey dadaalka uu militariga uga saaraya magaalada caasimadda ah ammaanka doorashada ayaa la isku afgartay in lagu wareejiyo ciidan isku dhaf ah oo ka kooban booliiska federaalka ciidanka maamul goboleedyada iyo booliiska amisom roble ayaa la sheegay inuu aqbalay arrintaas wuxuu roble si weyn uga hadlay dhaqaalaha lagu qabanayo doorashada iyo taageeridda dhinaca farsamada wuxuu u sheegay beesha caalamka in looga baahan yahay inay soo dedejiyaan dhaqaalihii lagu qaban lahaa doorashada waxaa la sheegay inay u ballan qaadeen inaan dhankooda loo xayirnaan doonin waxaa rooble lagu adkeeyey inaan laga bixin heshiiskii toddobiiyo tobankii sebteembar balse isaga lagu sameeyo toostoosin iyo turxaanbixin iyo in laga doodo qodobada laysku hayo dhinaca kale safiirka maraykanka donald yamamoto oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in looga yeeray magaalada washington si uu u gudbiyo liiska dadka dib u dhigaya doorashada soomaaliya taasoo haddii ay dib u dhacdo halis weyn ku ah amniga iyo horumarka dowladeed ee soomaaliya wuxuu ka sheegay goobta in maraykanka uu ku dadaalayo garabsiinta soomaaliya balse uu dhinaca kale si weyn isha ugu hayo dadka ragaadinaya mashruuca doorashada horey waxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka u sheegtay inay ka fakarayso in cunuqabateyn la saaro shakhsiyaadka khalalaasaha ku ah doorashada soomaaliya haddana waxaa muuqata in haddii uu dibudhac kala yimaado ay dhici karto in siyaasiyiin badan oo soomaali ah lagu soo rogo cunuqabateyn safar iyo mid dhaqaale dhanka kale wasiirada horumarinta ee arrimaha dibadda ee dalalka laisku yiraahda g zeban ayaa sheegay inay si weyn uga walaacsan yihiin jahwareerka siyaasadeed ee ka taagan soomaaliya isku dhacyadii rabshadaha watay ee u dhexeeyey ciidanka dowladda iyo xoogga mucaaradka iyo musiibooyinkii biniaadanimo ee ka dhashay rabshadahaas waxay sheegeen inay aad uga xumaadeen go'aankii uu farmaajo ku qaatay labada sano oo ay ku tilmaameen inuu halis geliyey xasiloonida iyo mustaqbalka soomaaliya waxay soo dhoweeyeen go'aankii uu baarlamaanku kowdii bishan kaga laabtay mudukororsigaas waxaan soo dhoweynaynaa ansixintii baarlamaanka ee horraantii bishan ee ahayd dib u bilaabista wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada kuwaasoo ujeedkoodu yahay in lagu dhammaystiro hannaanka doorasho ee ku salaysan heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar ayaa lagu yidhi bayaan arbacadii ka soo baxay shirkii waddamada g seben ee ka dhacay london dalalka g seben ayaa ku booriyey dhammaan madaxda soomaalida inay aad isu xakameeyaan oo ay ka fogaadaan ficil kasta oo hal dhinaca kaasoo sababi kara in xiisadaha siyaasadeed ay ka sii daraan rajada doorashada soomaaliya ayaa si weyn dib ugu soo laabatay hadda maxay kula taadiga